bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal hiraabfayla ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnamuunku door korona idaacadda raadiyo baydhabiyasinhayta dhegaystayaal madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ku hadalay dadka ilaag musaafuriyo deegaano ku tirsan somalilan baabuur xamuul raashin qaadow oo muddo maalmee ka xaniban baabuur xamuule oo raashin wada degmooyin iyo deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo muddo labaatiili maalmood ka xaniban jidka dheer ee xidhiidhyo magaalooyinkaas ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo la kulmay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda qatar madaxweyne farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirka caleemasaarka ra-iisul wasaare abiy axmed sida indhidii doorashadii hirshabeelle oo laha gebagabeeya akhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal weli baan ku door korona facebook whatsapp instagram oo muddo saacadaha hawada ka maqnaayo oo reer tahnagadi iyo iiraan oo la kaedayay shirqoolku dhan ee maalqabeen dhaladay israa'iil bariise fayle dhegaystayaal weliba waa bariise talaadee u taariikhda miilaadiga weliba ay ka beegantaa shanta bili tobanaad sanadka lamada kun labaatii kowka intaasay weli baxna qodobadii warkaana hiraabnamoonku door koronaya haddana ka dhowaada warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bariise fayla madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo welibaasi kulan ku hadlay dadkii hakujeeda deegaanada koonfur galbeed oo maalmo ka hor la ku musaafuriyey magaalada laasacaanood ee gobolka sool laftagareen iyo welibana taasay ka tilmaamay intii tatool eedlanku xumaaday islamarkaana bini-aadinimada islaamnimada iyo dhaqanka soomaaliyeed sal iraadanka la hayna sidoo kale madaxweynaha ayaa weliba uus xaqiijay in isu arintaasan saari guddi heer wasiire oo ka shaqeey doonaan sidii hantada kamuqan dadkaasi lan helo lahaaya saasilimada madaxweynaha ayaa weliba uus ammaanay dowlad goboleedka puntland oo hadhowaay dadkaas markilaha ku musaafuriyey laascaanood
maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdadii foosha xumayd ee labadan beriba socotay ee ka dhacday maamulka somalilan gaar ahaan magaalada laascaanood oo ahayd dhacdo aad iyo aad u fool xun oo aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka bini aadamnimada midnaba aanan ku jirin oo runtii dad badan oo soomaaliyeed iyo dad badan oo adduunyada joogaba ay falcelin badan ka suubiyeen ayna aada uga xumaadeen dadkaas sidana loo xaqiijiyey boqolkiiba sagaashan waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tegey meesha inay si bini aadamnimo leh ay uga shaqaystaan nolol ka suubiyaan ayna u tegeen in ay nabad ku helaan nabadna ku noolaadaan ficilkii asaga ahaa sida lagu beddelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay waana cambaaraynaynaa wax aan filaynayna ma aha wax dhaqan bini aadamnimo lehna ma aha intaas kadib waxaan u soo jeedinaynaa maamulka somalilan dadkaas muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed oo ka soo jeeda koonfur galbeed oo dad muslima ah haddii aad u aragtaan inaad deegaanadiinna aysan joogaynin ama aysan ku noolaan karin si xornimo leh oo bini aadamnimo leh ayagii ilmahooda yaan la kala rarin ayagii xoolahooda yaan la kala rarin nin saaka gurigiisa ka soo tegay isagoon ilmaha ku noqonin yaan la raafin oon baabuur la saarin inta wakti la siiyo shalayba ayagaa yimide ha la yidhaaho walaalayaalow naga noqda ha la yidhaaho laakiin si dhaqanka bini aadanka ka baxsan yaan lagu suubinin yaan leeyahay waan soo jeedinayaa waxaana sugaynaa haddii ay bini aadanimo jirto maamulka somalilan iyo maamulka laascaanoba inay jawaab deg deg ah naga siiyaan dadkaas qaabkay u rareen qaladka ka jiro iyo xoolahoodii meeluu ku dambeeyey iyo xaquuqdii iyo asaasiga ahaa ay ku lahaayeen deegaanadaas inay helaan ilaa iyo hadda waxaan maqlaynaa inay ficiladii guracnaa ay socdaan oo dadkii hooyo iyo cunugeeda la kala raafaayo aysan weli joogsanin oo dareenka dadka soomaaliyeed iyo dareenka ummadda dhan ay soo jeediyeen aan hal marna aanan wax isbeddela aanan lagu samayn oo arrin aada looga xumaado waxaan codsanaynaa marka maamulka somalilan inay jawaab deg deg ah ka bixiyaan dadkaas muwaadiniinta ahna haddii la soo raraayo ayagii hantidooda aan la kala rarin ayagii ilmahoodana aan la kala rarin si xornimadii ay shalay ku tegeenna maanta ay ku soo noqdaan waxaan u mahad celinaynaa maamulka puntland oo runtii dareen bini aadanimo suubiyey oo maamul iyo dowladba shacab iyo dowlad baa uga mahad celinaynaa sida ay ugu gurmadeen dadkaas walaalahooda ah oo muwaadiniinta ahoo oo la dhibaateeyey sida ay ugu gurmadeen oy u soo dhoweeyeen oy u dejiyeen ayagana waa uga mahad celinaynaa ugu horeeya madaxweynaha ilaa iyo maamulkiisii shacabkiisaba aada iyo aaday u mahadsan yihiin
maalimo ka hor iyo hayti markii dadtirada dirasa ilaa iyo toddoba boqol qofood oo naskajara waayeela car owlaad iyo dad markaas dhalinyaro ah iyo koox ganacsato ee laha kuraafi magaalada laasacaanood kureed markii lanka wargelina ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xalay weliba laha ka dhawaayay magaalada dooxa ee dalka qatar walibana la kawaday geeka in la kulama amiirka dalka qatar sheekh tamiim bin xamaad athani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaas khaalid bin khaliif bin cabdilcasiis athani rooble iyo casuumaad rasmiya weliba ku helay madaxda qaranka qatar welibana kawada hadla doonana sidii xulunxooji laha ilaaqaadka lamaada dal soomaaliya iyo qatar iyo mashaarida dowladda qatar ee kawadda qeybo kumida soomaaliya sidoo kale xubnaha golaha wasiirada ee hukuumadda wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo dhiniga kiisha weliba la kulmi doonana mas-uuliyiinta dowladda qatar iyo xubnaha kale ee wasiirada iyoona isdhaafsan doonaan baahiyaha wadanka ka jira dowladda qatar weliba kumidata saaxiibada soomaaliya welibana inta badan soomaaliya kufulida mashruucyo shargadiisan oo kumidata jidka hariiriyo magaalooyinka muqdisho iyo afgooye iyo jidka hariiriyo magaalooyinka jowhar iyo muqdisho oo hadda howliya dareerta taas baabuurta xamuulka raashinka wada iyo weli oo ansafaraya degmooyin iyo deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle iyo muddo labaatiyo libere weliba kaxana benyina magaalada muqdisho kureed markii iyo kudharafan isbaarooyin fara badan oo yaala jidkaas weliba farmiindirana dowladda iyo sababta sheentay in iyo godod sameeyaan isbaarooyinka waxay ka bilowdaan xamaray ka dhex bilowdaan suuqa kaarana konton kun lagaga qaadaa shiicali cabdulla boqol kuna lagaga qaadaa galgalata milyan laba boqola lagaga qaadaa galgalata meesha looga baxo afar boqol kuna nagala qaadaa hirshabeelle ceelcadda markaa tagta afar milyan iyo shan boqola nagala qaadaa hirshabeelle waxay leedahay inay wax laga gadanayo wax laga iibsanayo kale waxay leedahay halahaasoo lacag todoba milyan mahas dhig mau baawurkaaga haftee haaf yahay afar milyan shan boqol mahas dhig marka sidii dad wax laga iibsanaayoo kale aad lacagta loor ugu qaadaysaa haas u geynaysaa waxaan wax ku dhiibaa labaatan isbaaro waxaan ka bilaabannaa galgalato gaadiidka meeshaan tuban odayaysiin waxaan ka mari weyna waddada isbaaro oo isbaaradaas ayoo u badan hirshabeelle gawaaridaan labaatan iyo shan beriya inaga baakiman tahay dad maal iyo nacfiba waa naga baaba'een maal iyo nacfi waxaan lahayn baadiyo oraxdaana nooga baabaad waa isbaarooyin jidkaa xidhan meel laga mari kara ma laha boonadda gobolku gooyo meel lagu mari kara ma laha ceel macaa laguma tegi karo laguma imaan karo galgalato waxay ku eg tahaa ceel cadde dhibaatada aan ka cabahayno intaas waa ka mid waddooyinka waxay u xidhan yihiinoo ummadda u badar la'dahooy u biyo la'dahoo ceelasha u dansan yihiin oo dadka u qaajoohayaan oo baabuurta u taallo isbaarooyinka waaye aan cabasho uga nahay inaan dadka ilaa iyo waxaan u shaqaynaa annagu ilaa iyo hobyo ilaa xamar meesha la yidhaahdo xaaji cali oo ka tirsan qadale badarka laga badar laga keeno hob boosaasaa laga cunaa annaguna waa gey weyna boqol iyo siddeetan kilomitaruna xamar u jiraa waxaan ku gey weynana wax dariiqa yaal waayo hadday marka waxaan qabasho ka nahay deegaankaas dadka u dhashay hadduu yahay dawlad dhexe iyo hadduu yahay dawladda gobolka iyo hadduu yahay ganacsato damiir leh iyo hadduu yahay odar dhaqameed duubabka dhaqanka waxaan qabasho ka naha dhibka halkaa ka jira degmada qadale furunxamar dhibka ka jira inay maanta gurbad nagala noqdaan shan iyo labaatan maalmood oo maanta aan taagannahay gaadiidkayna ma dhaqaaqin annagu ma dhis ma ceelashii waa biyabeeleen xilli adagoo kulayla oo jilaalha lagu jiraa naflaydi ku nooleed biyaha waa baktiis hadday dad tahay iyo hadday xoolo tahay ka bilaabato ceelcadde ka bilaabato galgalato sheelcali cabdulle ka bilaabato ku tagta cadale intaas waxaa taal labaatan baar aa taallo labaatan isbaaraha taal dhibaatadaasay nagu haydaa ilaa xaaji cali ilaa ceelbaraf ayay taallaa ballantay dadkii kuula galeen waddadanaana wax u fulin oo waddadaas kulligood nimaan askari ah inoon nambarsanayn oon sharciyaysanayn kuma jiryo ha nagala qabta nimankaas hadday islaamnimo jirto haddaan nagala qabanna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay meel kale nooga wado
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ufduus hogaamiye weliba ku qayb galana munaasabadda caleemasaarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda ethoobiya abiy axmed oo markaleed landoorada hogaanka dalkaas madaxweynaha dowladda soomaaliya weliba uu saray dowladda iyo shacabka soomaaliyeed weliba hambaliin daraana ra-iisul wasaare abiy oo markaleed ku guulaysaday xilkaas waliba rajeene guul iyo shacab shayeeri madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo weliba shacabka iyo dowladda ethoobiya aan kama hadnanagay hadhawaayo kii faylahay ee lanka sameeya addis ababa baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle weliba ha dhammaystireena doorashada aqalka sare iyadoo xalay la dooraday lama kursi oo ka hirsanay tii siyeedkii kursi ee maamulkaas lahaka dooraday lamada senatar la dooraday xalay weliba shalayna cali shacbaan ibraahim iyo zamzam cabdilaahi cali shacbaan weliba ku guulaysaday kursiga toddobaad wareegkii saddexaad weliba ku adkaaday cabdilqaadir xanafi sheekh bashiir usoona heli lixdiyo lama cod saaslamada cabdulqaadir xanafi weliba heli labaati iyo afar cod kursigii siideed weliba ku guulaysatay zamzam cabdilaahi weliba ye weliba horey kursigaasay ku adkaatay sanataradii kursigaas ka fadhiday naciimo ibraahim zamzam iyo weliba helay toddobaatiyo toddoba cod naciimona weliba helay oo sanatarada horhayti siyeed cod maamul goboleedyada maamul goboleedka hirshabeelle iyo weliba nagaday maamul goboleedkii saddexaad oo si rasmi hambuuya ee doorashada ee sanatarada deegaanadaas kureed markii maamul goboleedka kureed markii maamul goboleedyada puntland iyo gobollada waqooyi iyo koonfur galbeed si rasmi laha dhammaystiray doorashooyin show hadda weliba dhimana keliya jubbaland iyo galmudug oo galmudug ka dhimanta lama kursa jubbalandna ka dhimanta afar meelo warkaasi dhugunsadiyaalsiinku kuyahay waliba way raabnamaadun idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka adeegyada bulshada ee facebook whatsapp iyo instagram iyo muddo lix saacadood ee hawada ka maqnaayeen dhammaan sideedaasi adeeg iyo weliba haana haano muhiimaga isticmaalka baraha bulshada walibana ka hirinayay ilaa milyanaa ilaa iyo dad milyane ka dhow markii anka horeytii oo ciladowa facebook iyo weliba haytay sanadkii lamaada kun toban iyo sagaalkii kureed markii cilad kooban gali adeegaas weliba saameynka waaladay nololo dad badan oo adduunyada ku nool adduunyada yaa weliba xalay la hadalhaayay sababtan ciladoobi sidiidasay adeeg instagram whatsapp iyo facebook weliba dadka isdhaafsaana xogog shalgadaysan xalay bartaanka badan ee la isticmaalaya weliba kumad haytay twitter oo adduunyada dadkii ka noolaya isticmaalay weliba xalay la aragay twitter oo markaas laka sameeyay doodyo ku saabsan sababta shaantii in lamada sidiidasi adeeg la waaya iyo haddii la waaya wala markaasay lambaahanya in dadka sameeyaan dadka adduunyada iyo weliba markii hanagdii adeegyadaas iyo hadhikana qoraalo ku turjumow cilada iyo sababta markaasyaantii iyo ka dareen ahaan wala kadhiya israa'iil welibay ka eedaytay iiraan intii ka dambeysay sharqol ku dhange maalqabeen reer israa'iiliya xafiiska ra-iisul wasaaraha iiraan iyo welibaa laka xaqiijay in iiraan iyo ka dambeysay sharqool la fadaaya in nafta laka dhaafsiiya maalqabeen dhaladii dalkaas oo ku sugnaayo qubrus xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba iska dayay iyo weliba isxaqiijay in qaarijiintaas yahay tito argagixisa islamarkaana iiraan iyo ka dambeetiyari ganacsadahon iyo weliba ogaaday inti lakadabajo inti lakadabarooga kureyna weliba si dhaqsilenka bahay qubrus is-oona markaas walandeersina laakiin dowladda iiraan welibay tilmaantay eeda intilahanjeedi inteeta tosal iraad baan la haynaa oo walba unka ogaynaa wararka baraha bulshada laka baafiya warkii dhugunsadyaalisan kula darartan hiraabnimadun idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhabo intan inkeega intanu kulmaana warkun warlamada amaana allah